أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim waa maalin khamiisa sagaalka bisha shawaal kun afar boqol afartan iyo shan hijri dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo kataa'ib al akhbaariya ayaa baahiyey filim cusub oo lagu soo bandhigaya dhismaha iyo xafladda furitaanka dugsi sare oo laga hirgeliyey degmada buulufulaay ee wilaayada baay dagaal culus oo lagu jebiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose urur gaaleedka midooda yurub ayaa shaaca ka qaaday inuu gaabis marayo qarashka uu ku bixiyo ciidanka kufaarta afrikanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya bulshada ku dhaqan degmada kamsume ee wilaayada jubbada hoose ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka qaadimuunaya aqsa ee uu baahiyey kataa'ib al ikhbaariya ganacsatada suuqa deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho ayaa cabasho xooggan ka muujiyey lacago baad ah oo koox daridada ku soo rogtay suuqaasi odayaasha dhaqanka wilaayada baay ayaa ka hadlay filimka qaadimuunaya agsa ee uu dhowaan baahiyey kataa'ib al ikhbaariya iyagoo dhanka kalena baaq u diray bulshada muslimka ah أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي intaas waa qodobadii warkeena duhurnimo dhegaystayaal haatan iyagii oo faahfaahsan kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahiyey filim cusub oo lagu soo bandhigay dhismaha iyo xafladda furitaanka dugsi sare oo laga hirgeliyey degmada buulufulay ee wilaayada baay walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasan ayaa warkan inoo faahfaahinaya
iyadoo horumar dhanka waxbarashada ah laga dareemaya degmada buula fullaay ayuu maanta muuqaal baahiyaha kanaalka kataa'ib al khibaariya soo bandhigay filim kooban oo ku aadan aasaaskii dugsiga sare iyo xafladdii furitaanka dugsiga waxaa muuqaalkan lagu arkayaa dhismaha oo socda iyo bulshada muslimiinta degmada buula fullaay oo ka qayb qaadanaya dhismaha kuwaasoo si hagar la-aanna loogu arkayo goobtii dugsiga laga dhisayey iyaga oo ka qayb qaadanaya dhismaha kala duwan ee dugsiga sare injineer xuseen xaaji cabdi oo gaab oo ka soo muuqanaya qeybaha hore ee filimka ayaa faahfaahin ka bixinaya dhismaha dugsiga sare dugsi saraa la dhisaya hadda insha allahu tacaala ilaahay subxaana watacala ugu mahadinaynaa annagoo ilaahay subxaa diinkiisa difaacayno gacanna ku haysanno qorigeenna oo aan gaallo iyo gaallaraaci murtidin kula dagaalamayno gacanna aan ku dhisinayno dalkeenna aan waxbarashada ilmaheenna ku kabcinayno waxbarashada carruurteen ku kabcinayno waxbarashada habeenkeenna dhallinyaradeenna ku kabcinayno dadka waaweyn dadka yarba hadda waa dugsanaa la dhisayaa ilaahay subxaana wa tacaalaa waxaan ka baryaa inaa inuu noo sugo inuu noo sugo ummaddii dhinacii oo nafta nolosheedana oo biyaha ah waa laga haqabtiray waxbarashadiina waa ujeeddaan intaasoo madaaris waa la soo dhisay haddana dugsanaa la taagan yahay nabadoon cali muxamed cusmaan cali maqane oo ka mid a waxgaradka degmada buula fullaay oo isagana ka soo muuqanaya filimka ayaa ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay degmada buula fullaay
ilaahay baa ka mahadsan amniga iyo nabadgelyada ilaahayna siisada ilaahay rabbigaasaas ka mahadanahay una oo ka noolnahay buulo fullaay taariikhda markii aan reed u naqadhahay buulo fullaay waxaa ahaa shirta maalintii horeese meel oo baadiye ay buulo yar ee ahaa shirta maanan alxamdulilah ilaahayaa mahad iska laa barwaaqatan ilaahay nicmatana haystaay waa meel magaalo weyn oo caasimad ay oo xaruntii gobolka baay ay baayan islaamiya ay ilaahaygaasaa mahad iska leh oonu waafajiyey khayrkaas alxamdulilah aan leenahay qeybaha dambe ee filimka waxaa lagu soo bandhigayaa munaasabadii furitaanka dugsiga sare oo ay ka soo muuqanayaan culamo salaadiin iyo nabadoonno cilmiga barashadiisa waa cibaado cibaadada waxay u baahan tahay dar alle inay ka ahaato ilaahay subxaana wa tacaala dartii inaad wax u barato maxaa yeelay cibaadadu waxay ku dhisan tahay laba shardi al-ikhlaas waalmutaabaca dar alle inay kaa tahay nebi maxamedna inaa ugaga dayanay warbarashada muhiimadii wal sheegay ardaydiiya baabandha keenay sheegaan muhiimadeeda lata maywaaha haddii lama halka daraadan kasaana sadishanku goylaadan kasaan mana ganacsado kortuu muslimaa ku hortanka dhiyaas maylaarihinlanki intii yari way ku barashay ku taru uso oo dhammadi oo kala han afar ee mara takbiiradka ka baaroy sidiisa bilaa dhammadi ka hisaab marka may la fadeeyhe ilaahay subxaanahu wa tacaala mayna ari wattaqullaha wayucallimukum allah waa qayb ka mid ah horumarka dhanka waxbarashada ah ee laga dareemayo degmada buulafulla iyo guud ahaan wilaayada islaamiga ee baay iyadoona wilaayada laga hirgeliyay dugsiyo iyo maraakiis waxbarasho oo ay ka faa'iidaysanayaan qeybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ee ku nool degmada iyo deegaanada ku dhow
jasaaka allahu khayran abuu xasaan dagaal culus oo lagu jebiyey murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose wararka ka imaanaya duleedka magaalada kismaayo ayaa sheegaya in maanta dagaal culus oo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta oo hawada sare ay ka taageerayaan diyaaradaha siliibiyiinta maraykanka uu ka dhacay agagaarka deegaanka wirkoy ee duleedka magaalada kismaayo ugu yaraan toban askari oo murtadiin ah ayaa dagaal ka dhamashay ee dhaawac ku noqday qaar ka mid ah midadka murtadiinta ayaana cadowga uga carareen goobta dagaalka dhanka wilaayada banaadirna ciidamada mujaahidiintu waxay maanta deegaanka garas baarley ee duleedka magaalada muqdisho qarax kula beegsadeen maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta inta la ogyahay hal askari oo murtad ah ayaa qaraxan ku dhintay waxaana sidoo kale ku dhaawacmay askari kale ururgaaleedka midooda yurub ayaa shaaca ka qaaday inuu gaabis marayo qarashka uu ku bixiyo ciidanka kufaarta afrikanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya nuur cali warsame abusheeb ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya xilli wakhtiga uu ka sii idlaanayo ciidamada kufaarta afrikaanta ee artemis ee duulaanka saliibiga ah ku jooga dalka soomaaliya ayay dalalka reer galbeedka ee maalgeliya duulaankaas ka sheeganayaan hoos dhac dhanka dhaqaalaha ah ururka midooda yurub ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano au ayaa ku dhawaaqay in lacagihii ugu dambeeyey ay ku bixinayaan taageerada waxa loogu yeero howlgalka artemis ee soomaaliya guddiga siyaasadda iyo amniga ee taabacsan midowda gaalada yurub ayaa kulan uu yeeshay ku ansixiyey in lacag dhan toddobaatan milyanoo dheeraad ah la siinayo howlgalka artemis taasoo qayb ka ah gunnadii ay siin jireen ciidamada kufaarta afrikaanta ee ku sugan soomaaliya dhinaca kale urur gaaleedka eu ayaa sheegay in lacag dhan afartan milyan oo yuuro ah ay ku bixin doonaan taageerada maleeshiyaadka dowladda si ay ugu iibsadaan hubka iyo agabka ay ku dagaalamaan ee aan dilaaga ahayn ururka midowda yurub ayaa toddobaiyo tobankii sane ee lasoo dhaafay laba dhibic toddoba bilyan ku bixiyey duulaanka ciidamada afrikaanta ee soomaaliya balse askartaas ayaa dabayaaqada sanadkan isaga huleelaya dalka iyagoo aan xaqiijin hadafkoodii oo ahaa inay baabi'iyaan awoodda jihaadiyiinta geeska afrika iyo in dalka ay ku faafiyaan nidaamka dimuqraadiga ayna la dagaalamaan ku dhaqanka shareecada islaamka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo ka awood badan sidii ay ahayd sanadkii labada kun iyo toddobadii waa mid hadda ka talisa gobollo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya iyadoona ay xusid mudan tahay in halganka jihaadka uu ku sii fidayo qaybo badanoo ka tirsan geeska afrika mahadsanid abusheyba bulshada ku dhaqan degmada kamsuumo ee wilaayada jubbada hoose ayaa goob fagaaraha ku daawaday filimka qaadimuuna yaa aqsa ee uu dhowaan baahiyey kataa'ib al akhbaariya bashiir muxidiin abu ayman ayaa warkan inoo faahfaahinaya
halkani waa fagaara ku yaalla degmada kamsuume ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose wuxuu kulmiyey boqolaal ka mid ah bulsho weynta magaaladan oo u soo daawasho tagay isdaarkii qiimaha badnaa ee qaadimuunaya aqsa ee ay baahisay kataab ikhbaariya bulshada reer kamsuume ayaa halkaasi ku daawaday muuqaalo isugu jiray murug iyo farxad wuxuu dareenkooda la mid ahaa daawadayaasha kale ee filimka kadib markii ay daawadeen mashaahiddii murugada badneed ee isdaarku soo bandhigayay kadibna qulubtooda ay ku daawowday gumaadka murtadiinta dhufayska oo a yahuudda iyo nasaarada ayay la hadleen idaacadda islaamiga andalus anigoo ku bilaabaya magacayga fardowse cabdiraxmaan cadow oo joogta degmada kamsuumo ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaan fiirsaday filinkii loogu magacdaray qaadimuuna ee aqsa marka koowaad waxaan arkaynay murugo fara badan walaalahayna filistiin oo yuhuudda iyo reer galbeedka ay isku bahaysteen oo la xasuuqa ayaan arkayna aad iyo aad ayaan ugu danqannay marka dambena mujaahidiinteenna bariga afrika oo xasuuqa ayaan murtadiinta isbahaysteen allaahu akbar allahu akbar allah inoo barakeeyo walaalaheen mujaahidiinta allah barakeeyo iclaamkeena alkataa'ib alikhbaariya
anagoo joogno degmada kamsuuma gaar ahaan jubbada hoose waxaan fiirsanay filim macaan badan anagoo ku hadlaayo codka dhallinyarada degmada kamsuuma cawada fagaaraha waxaan ku fiirsanay filin aad u macaan badan filinkaasoo qulubteena taawatay ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay oo muslimiinta ha lagu buraarugo waxaad arkaysaan ood fiirsateen qaza qaabka loo galaayo oo gaalada ay u galaayaan waxaan leeyahay reer qaza hala sabro ee sabra annagana waxaan fiirsanay cawada filin kaasoo anaga qulubteenna taawatay filinka hordhaan waxaan aragnay walaalaha muslimiinta oo aad i aad loo dhibaataynaya waa aad i aad aan u murugoonay marka murug oo aad i aad u daraano qabatay murugtaasay kadibna waxaan ka faraxnay oo weerarka laga qaaday busley waa aragnay weerarkaas ayaan ka qalbi qaboobnay nabadoon goobe cali xuseen oo ka mid ah waxgaradka degmada kamsuume ee wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose oo ku sugnaa fagaarihii lagu daawanayay filimka ayaa dhankiisa ka hadlay wixii uu daawaday anagoo ku hadlaya afka odayaasha dhaqanka caawa waxaa meel fagaarah ee muxaafadada kamsuume ku fiirsannay filimkii khaadumuniya akhsa oo ahaa filim cajiibah oo marka horey quluubteenna ruxay murugona geliyey bacdalla ay noogu beddeleen farxaddii ahay xamladii ka dhacday busley xamladii ka dhacday basra xamladii ka dhacday xardheere xamladii kaloo ka dhacday waxaa ka yeelaya nimankaa ka baxaya baktiga waxaa kaloo tacjib leh oo la yaabnay oo ilaa hadda faacsan nin murtada oo nin mujaahida qori ku garaacaya ciilka uu qaba keliya kufaarta iyo gaalada ilaahay waana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala tani wixii ka dambeeyey markii dhowaan kataab ikhbaariye ay baahisay muuqaalka qaadimuunaya aksa waxay maamulada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ay dadaal ku bixiyeen sidii bulshada muslimka fagaarayaal ay ugu daawan lahaayeen filimkan xiisaha badan mahadsanid abu ayman ganacsatada suuqa deegaanka siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho ayaa cabasho xoogan ka muujiyey lacago baad ah oo kooxda raddada kusoo rogtay suuqaasi walaalkan yaasir maxamed ayaa warkan inoo faahfaahinaya cabashadaani ayaa ka imaanaysa ganacsatada suuqa deegaanka siinka dheer ee dhaca duleedka magaalada muqdisho iyagoona ka cabanaya lacago baad ah oo ay kusoo rogeen maleeshiyaadka murtadiinta ganacsatada ayaa sheegay in maleeshiyaadka murtadiintu ay kusoo rogeen lacago baad ah oo aysan xamili karin oo ay ka qaadayaan geela suuqa loo iibkeenayo ilaa lacag gaaraysa afar dollar ayay ganacsatadu sheegeen in maleeshiyaadka murtadiintu ay dul saareen halkii neef ee geela ah ganacsatada ayaa sheegay in markii ay ka biyadiideen lacagaha baadda ah ee ay kusoo rogeen ay maleeshiyaadka murtadiintu is hortaageen shaqadii ka socotay suuqa waa kuwaan ganacsatada oo ka warbixinaya dhibaatada ay ku hayaan maleeshiyaadka murtadiinta
waxaa ka jira maantay wax oo farabaleen dhibaata ka jirto qolo debleeya oo ciidana ayaa nagu habsaday oo maaragta loo diiday habsami socodka ganacsiga iyo dhaqdhaqaaq oo ummadii dhibaato iyo barbaleen ku haya ma fahanti iyo qoladaasi hadda bilow nagu maahan oo santigii noo yimid inayna gabagabeeyeen waxayna gaarsiiyeen ilaa iyo tobankii galabnimayna gaarsiiyeen iyagoo gabagabo iyo nagu haayo iyo maxaan ku yidhaahdaa lacagaa layna ka rabaa haddaan waraysanoo dhanna maxaatiina waxay nagu yidhaahdeen annagu waxaan nahay qolo kambaniye ay dhowr ah lacag doona ayaa nay dheheen walaa hadda waxay noogu sheegeen lacagta neefkii inay afar dollar ka rabaan waxaan ku dhignay war mida uu haddaan faydhowr tahay faydhowr waxa weeye caafimaad waayo caafimaadkuna maadooyinka la barta midda ugu qaalisanee kamid taa caafimaad qora lagu jirinayo oo qora lagu wadana weligeena ma arag maanaan arage annaguna hadda waxaan joognaa suuq goob ganacsi ayaan joognaa waxaan kala gedayna waa xoolo nafley ah suuqa siinka dheer waxaa ka jira qalalaaso weyn oo dadkii duunyada dhexdooda ah dadkii duunyadaba waa la qabsaday waa qafaalan yihiin waa la hortaagan yahay qoryana la hortaagan yahay waxaa ka jira niman sheeganay oo faydhowr ama tahay dadkii intay soo dhexgaleen shaqadiina hor istaageen oo lama dhaqaajinayo neef lama gadaayo wax geli kartina mana ay taagan yihiin maleeshiyaadka murtadiinta ayaa dhibaatooyin kala duwan ku haya dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada ay ka arrimayaan iyagoona alaaba kusoo roga lacago baad ah oo aysan xamili karin
aad buu u mahadsan yahay yaasir ugu dambayntiina odayaasha dhaqanka wilaayada baay ayaa ka hadlay filimka qaadimuunaya aksa ee uu baahiyey kataayib al ikhbaariya iyagoo dhanka kale baaq u diray bulshada muslimka ah abuu xasan ayaa mar kale warbixinta warkan inoo faahfaahinaya
afhayeenka nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baayo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka hadlay xasuuqa iyo gumaadka yuhuudda ay ku heeso walaalaheena reer falastiin isagoona ugu baaqay muslimiinta caalamka meel kastoo ay joogaan inay u duceeyaan muslimiinta reer falastiin ee yuhuudda ay gumaadeyso suldaan cabdulqaadir sheekh cabdicasiis daadey afhayeenka nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay ahna suldaanka guud ee beesha eelay ayaa dhanka kale soo hadalqaaday filimkii dhowaan uu baahiyey kanaalka kataayib al ikhbaariya ee ahaa qaadimuunaya aksa kaasoo qeybihiisa hore lagu soo bandhigayo yuhuudda gumaadka ay ka wada magaalada khaza maynka baaqana dadka muslimiinta meel welbi roogan hollan aboodna xabadda dadka dhammaanyoon aboodne may la aboode in la xabaaro yahuuddadan yahuuddadan dhibaatada jeysadahayta kataa'ib filinki hatanka dambeey qaadimuuna yaa aqsa ilaaha siinka dhaariyay lan unug dhali lambeer yay lahawaaw owlaadda filistiinta isin ogdiin hindhoogin maka ilimayne madii aragdeen owlaadda sowal mashaarii ee boolish adaka aalasa digsiga kohooladaayan qaarsho ceentiyo lan fiidii korna hani gidaarada laka sawiri jaray may taawiyaase feeraj oo bannaanka yaalan lan damiir leh oo diin leh muslim eh oo walba dhali oo waalidba eh owlaadas filistiin maybwa kuna hakortan may kale inikunana ambaahana anka baaqane dadka dhammaan meelwalbi rogan bilaanta aragaasen gabdho gabdho hukumad eh filistiin walaanyogan eh yamayba ereene si siinba dheegasen kaalmo ma fadaane ilaa ilaahi caza wajalla ya kaalmo iyo nusre ya kuweydiyan erhen meelwin ya kaalmo kuweydiyan afhayeenka ayaa dhanka kale sheegay in filimka qeybihiisa dambe uu kasoo muuqanayo murtad xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya oo sheegaya in yuhuudda uu aqoonsan yahay dowlad dhammaystiran garab iyo gaashaanna ay u yihiin isagoona marnabo aan soo hadalqaadin xasuuqa lagu haya muslimiinta reer falastiin may kale layaablaha oo aflaamtaas ama filimkaas qaadimuunayaa aqsa aflaamta walbadana kukubedelin waxyaabaha kukubedelin yamayba ku mid aha xasan garguurta xasan sheekh waa murtadkii hoggaankan haay dowladdii soomaaliya laka sheegay riddada eh lankii hoggaamiyaay ya filinkaasa ku muuqdi usoo oleeye israa'iila toosan usoo oleeye waa dowlad una aqoonsano usoo amaanow israa'iil israa'iila usaninga amaanay filistiin yig meerna wal wal filistiinka saabsan hab yaraato isku hadalay mal aragaw un hortaba murtad xasana eri jarni walaayaadka islaamiga iyo walika nool un lankan goradaan ama dadka kale markan khaarijka ku ah sida muqdisho dadka gudaha ka jara sida baydhabo oo kale sida kismaayo oo kale sida dadka meelo ridida maamulaasa ka dhaha jara maysiin dhiman quursateena boolaasiin dhiman iya dadkaasaan hay su-aalas barnaamijkaasay may kacita marka lankaasay ceeb hoog leh sanamkii usa insajuudi iyo tan waa isku mid hadalkan ka soo yeeray golaha nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan afhayeenka nuqabada suldaan daadey ayaa ku soo aaday xilli weli yuhuudda ay xasuuq aan loo meeldayin ku heeso walaalaheenna reer falastiin waxaana allah uga baryeynaa in muslimiinta reer falastiin uu culayska ka qaado samirka iyo dulqaadkana uu u saa'idiyo inshaa allah aamiin yaa allah mahadsanid abuu xasaan guud ahaan walaalaha muslimiinta ina dhegaysanayo warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alandulus xilligan waa naga inta waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena duhurnimo warkan mid la mid ah ayaa inoo madal ah inta ka horeysa waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu